الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب calimna minhu ma jahilna wذakirna minhu ma nasiina waa casharkii labaatan iyo kowaad min kitaab التdhiib fi adilaة matn الغاayaة والتqrib matn abi shujaac fi الfiqh الshaafiعي qala الqاadي abu shujaac alasfihani kitaab اlxaji haadaa kana kitaab اlxaji xajka kitaabkii lagu sheegay weeye waxaa laga soo hadlay salaadii iyo zakadii iyo soonkii xajkii weeye midkana kitaab ulxaj marka xajku xagga luqada qasad baa la yidhaahdaa xagga sharcigana waa qasdu beyt illaahi alxaraami beytullaahi alxaraamka oo loola qasdo oo la aado liadaa'i nusuk acmaasha iyo nusuka soo gudashadiisa shuruudayna waa in la helo waxaa loo badan yahay xajka waxaa la jireeyey sanadkii lixaad ee hijrada nebigu hal mar buu xajiyey sala allahu calayh wasalam fil islaami intii xajka la soo dejiyey la faral yeelay nebigu hal xaj buu la yimid waana sanadkii tobnaad xajat alwadaac xajkii la dhihi jira dadkii u horeeyey ee xajka loo diro oo muslimiinta ahayd oo nebigu diray sanadkii sagaalaad bay ahayd ee hijirada abubakar asidiiq baa la yihi ummadda hogaami xajka soo gute ha soo guteena xajku waa fardu cayn qof kasoo muslima iyo gabarh kasoo muslimada markii laga helo shuruudii loo baahnaa laakiin qofka cumrigiisa hal mar buu ku waajibayaa hadduuse isagu nadar iyo wax kala gelin xajku waa cibaado cala taraakhi ahoo qofku marka u horeyso ay ku waajibto hadduu doono intuu kadib rido buu gadaal kala imaan karaa inuusa dedejiyaa fiican ayib qofka xajka inkira oo yidhaahda ma jiro waa kaafir waa gaal liannahu ankara macluuman min addiini bidaruura wuxuu inkiray shay diinta fiiro horaad iyo barasho la-aan la yska garanayo aan barashaba u baahnayn ilaa xajku waa saas ilaa keliya waxaa laga soo reebaa qofkaas hadduu yahay qariib alcahdi bilislaam qof hadda dhow soo islaamay aan axkaamta ogaan karin ama nasha'a fii ardin baciidatin can bilaad alislaam meel culimada iyo muslimiinta ka fog buu kusoo barbaaray marka ma u garan karo axkaamtan mana maqal ma yaqaan kaa hadduu inkiro waa gaal la dhihi maya waa la barayaa waa loo sheegaya ibnulcimaad ayaa wuxuu ku yidhi kitaab uu qoroo la yihahda kashfu lasraar wa xikmatu tarakubilxaji xajka in layska saaray xikmadda ku jirdha min alxaai waljimi ilaa xaj waa xaa iyo jiim ogta xaa iyo jiim bay ka kooban yahay labada erey labadaa erey iskaga geynta xajka la iskaga geeyey waxaa la ishaarayaa yir ana alxaaa min alxilm xaadu waxaa laga soo qaatay buu yihi xilmi oo dulqaad ah jiimkana waxaa laga soo qaatay buu yidhi min aljurmi oo dembi ah fakaana alcabda yaquulu waxay ka dhigantaha addoonku inuu leeyahay yaa rabbi ilaahayow ji'tuka waan kuu imid bijurmi jiimkii wey mogta xaj soo jiim kuma jirin bijurmi dembigaygii ay dembi ilaahu dembigaygii baan kuula imid litakfirahu inaad dhaaftid dembigaas bixilmik dulqaadkaada waxaad u tusaysay min alxilm dulqaadkaada ilaahu inaa igu cafidid waaye xajka marka xigmadaha jirayntiisa la xiriira waa badan yihiin laakiin waxaa ka mid a tacabudi waa la isku addoonsada waa cibaado ilaahay jidaya la imow halka istaag halkan dhagax ku tuur halkan ku hodo halkan dawaaf halkan toddoba jeer mar maxaa ku jira ilaah baa og adiga waa lagugu addoonsaday la imow xikmadaha waxaa ku jira muslimiinta waxay iskaga imaanayaan min jamiici anxaa'i alcaalam caalamka darafyadiisa liltacaaruf waاltaqaarub waاlta'aaluf inay isbartaan isku soo dhowaadaan isku dunmaan xikmadda saddexaad kahrat اlmanaafic alatii tacuudu cala alxaaji manaafic badan oo qofka xaajiga uu helayo oo u noqonaysa xaggiisa xikmadda waa ka mid xikmadda afraad qufraanu dunuub waa dembi dhaafid xikmadda shanaad tadakuru cibaadati اlambiyaai wاlmursaliin ambiyada iyo mursaliinta cibaadadoodii oo la xusuusto ambiyada ilaahay iyo mursaliintu xajin jireen xikmadda lixaad qofku waa inuu tajarudu linsaan min addunya adduunyada inuu iska dhartiro iyo watadakur yowma alxashri maalinta laysu soo xashrinayo inuu xusuusto markuu arko ummadda meesha dhooban carafo iskugu yimid iyo wixii la mid a waaye xikmad kale oo iyanaa xikmadda toddobaad tarbiyat ljismi jirka qofka waxaa lagu laylayayaa calaa taxamuli اlmashaqati waالsabri dhibka tag mashaqada inay xambaarto sabir inay qaadato maxaa yeelay qofku cala اlqurbati wاlbucdi can اlahli meeshuu yaqaanay wuu ka tegayaa qariibnimou gelayaa dadkiibuu musaafir buu iska noqonayaa qariibnimou gelayaa arrimahaas iyo arrimo kaloo badan ayaa ku jira haddaba aan horay u galnaa casharka kitaab اlxaji wa sharaa'idu wujuubi اlxaji xajka wujuubkiisa sharaa'ideedu sabcatu ashyaaa waa toddoba shay alaslu fii wujuubihi qowluhu tacaala waxaa asal u ah ilaahay qowlkiisa oo yihi walilaahi ilaahay buu ugu ahaatay cala naasi dadka dushooda xiju lbeyti ama xaju lbeyti beytka ilaahay oo xajintiisa man qofkii istidaaca awooda ilayhi beytka sabiila wado ahaan aal cumraan aayadda sagaashan iyo toddoba waa axaadiid baa asal o ah minhaa waxaa ka mida maa rawaahu muslimun can abi hurayrata radi allahu canhu qaal khadabanaa rasuulu llahi nebi maxamed baa noo khudbeeyey sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi ayuhannaas dadow waa loo dhawaaq qad farad allahu ilaahi wuxuu faral yeela calaykum dushiina alxaja xaje faxujuu xajiye waayah waa xadiidka imaam muslim baa wariyey waa xadiidu saxiixeynna waa wasri muslim ee bukhaari baa kan dambena wariyay bunya alislaamu waa la dhisay calaa khamsin shan baa lagu dul dhisay marka toddoba shay weeye shuruudda xajku waajibid wujuubkiisa qofka ku waajibayo alislaamu islaamnimo walbuluuqu qaangaar walcaqlu caqli walxuriyatu xornimo wa wujuudu zaadi waraaxilati daabad ama raaxilo iyo zaad oo sahay ah joogiddii iyo heliddii labadaasna waa in la helo waa litafsiiri sabiili fil aaya man istidaaca ilayhi sabiilan sabiil oo aayadda dhexdeeda ku jira aayadda lagu sheegay ku fasiridda lagu fasira weeye bihima labadan qofkii awooda xajka sabiilan waddo ahaan waa maxay azaad waraaxila waa sahayda inuu qofku helayo iyo raaxiladii daabaddu isticmaali lahaa saasaa lagu fasiray bihimaa labadaa rawa alxaakimu can anasin radi allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alيه wasalam fii qowlihi tabaaraka wa tacaala walilaahi calى اnnaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila qaala wuxuu yihi qiila waxaa la yidhi yaa rasuul اllahi ma sabiilu sabiilku waa maxay qaala wuxuu yihi azaadu wاraaxila waa zaadka iyo raaxilada qaala wuxuu yihi hada xadiiثu صaxiix xadiidku waa صaxiix wa takhliyaةu طariiqi طariiqa takhliyadiisaa shardiga inuu khaali yahay dariiqu waa inuu u furan yahay qofka maraya takhliya maxaa looga jeedaa salaamaةu طariiq dariiqa inuu ka nabad qabo min almu'diyaat waxyaalaha wax dhiba waay iyo wabaqaau zamani zamanna waa inuu baaqi yahay zamankaasoo yatasicu u waasc noqon kara liwusuulihi qofka gaaridiisa xaramka uu gaaro caadata caada ahaan xaramka iyo carafa iyo xajka waa inuu qofku gaari karo waktiga ku filan waa inuu haysto awooddii istidaacadii hadduu helo maalin uusan ka gaari karin dee intuu sii socda xajkii dhaafaya aada la dhihi maayo wa imkaanu sayri socodku waa inuu suurtagel yahay imkaanu sayr waa waa wa in kaanu lmasiir maya masiirku waa isla sidii socodki iyo waa inuu suurtagel yahay dariiqina waa inaan dhibi ka jirin waktiguna waa inuu ku filan yahay wa arkaanu lxaji xajka arkaantiisu khamsatun waa shan alxiraamu xirasho maca niyati niyo maceeda ixraam maca niye maxau yahay ixraamku wahuwa cinda aliطlaaq ixraam haddii layska idlaaqo niyatu dukuuli wey gelid in la niyeyso fii xajin la gudagelayo ow cumratin cumro qaala fi lmisbaaxi اlmuniir wuxuu yidhi axrama shaksu marka la yihaahdo luqada shaksu waa xiraamta waxaa weeye macnaheedu nawa dukuula gelid buu niyeystay fii xajin ou gudagalo ow cumratin wa macnaha waxaa weeye adkhala nafsahu naftiisa wuxuu geliyey fii shayin shay oo xaruma calayhi xaaraam ka a ahaaday waayahay bihi bisababihi fii shay-in oo xaruma uu ka xaaraan noqday calayhi qofka dushiisa bihi shaygaas sababkiisa maabaa xaaraan ka noqonaya kaana xalaalan lahu awal xalaal u ahaa ilaa xajkii marku galo iyo cumradii waxyaalaha xaaraam ka noqonaya muxaramaat lxraam baa la yihahdaa walmuraadu bihi hunaa halkaana waxaa looga jeedaa addukuul waa gelid waaye waa lidikri musanifi musanifka sheegidiisa abu shujaac anniyata niyadii buu sheegay macahu marka alixraam waa gudagelid weeye xarmasho oo maca niye inuu camalkii gudagalo niyeysto walwuquufu istaagid weeye bicarafata carafa la istaago liqowlihi sala allahu calayh waslm nabigu yihi alxaju carafatu alxaju carafa xajku waaba carafu macnaha mucdamu lxaji xajka weynankiisa u muhiimsan waa carafa inaysan xaadirhid oo aysan ku dhaafin man jaa-a qofkii yimaada carafa leylata jamcin hameenka musdelifa waa hameenka ciidda ah hameenka jamci jamci waa musdelif qabla duluuci اlfajri waagu intuusan soo dhalan horteed faqad adraka alxaja xajkii qofkaasi waa haleelay xajki waa haleelay maalinta carafogelinka dambe ilaa hameenka ciidda oo dhan intaan waagu beryin qofkii taga xajki waa u jira carafana waa gaari rawaahu tirmidiyu wa abu daawuud wagayruhumaa jamcin waa maxay jamcin jamac maaha leylata jamcin jamcin baa u akhriyaysaa waa musdelifa meesha la dhaho sumiyad bidaalika musdelifa lagu magacaabay waa lijtimaaci innaasi dadka urur kulankooda fiiha musdelife ay kusoo ururaan waxaa kaloo arkaanta ka mid a wadawaafu bilbeyti beytka ilaahay oo la dawaafo arkaanta xajkay waa muhiim shuruudda xajkay qofku inuu ogaado yaana dhaweyto wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta soomaaliya oo u yeedhay dadka xajka raadinayo oo doonaya inay ka shaqaystaan shirkadaha iyo iyo xamlooyinka su-aalaa laydin weydiinaya waxaad sheegtaan su-aalahan arkaanta xajka waa imis arkaanta cumrada waa imis waajibaadka xajka waa imis kuwa cumrada waa imis dee qof iska ganacsadaayo meel iska furto aan weligiisba kitaabka akhrisan baa rabay inuu ka ganacsado hadduu doona xajka moogta dad badan baa garan waayey wali haddaad shayga garanaysa uga shaqaysanaysa mataqaanidi arkaanulxaj waa kuwaan hadda waa shan shuruudda wujuubi lxajna wataa hore sabcatu ashyaa waa toddoba waaye sanadkii dhaweytay dhacda arrintaas wadawaafu bilbeyti beytka ilaahay oo la dawaafo wey marka adiga markaasa de markaaba kitaabulxaji ama u socotay ama rabtay inaad baratid iyadaa cidnaba ku weydiin inaad taqaanaa muhiima liqowlihi tacaala walyadawafuu ha dawaafaan dadku bilbeyt alcatiiqi guriga ilaahay horeeyey suurat lxaj labaatan iyo sagaal aayadda ah walijmaaci wa liqowlihi tacaala iyo walijmaaci ijmaacid lagu ijmaacay calaa ana almuraada bihi muraadka looga jeedo ha dawaafaantaasi waa dawaafu lifaadati dawaafka arkaanta ku jira dawaaf rugniga ah maalinta tobnaad iyo wixii ka dambeeye lala yimaado tobanka iyo wixii ka dambeeye iska dheh maalin iyo habeenkii la raba ha lala yimaado alcatiiq guriga ilaah horeeye waa almutaqadim fi zamaan zamankiis horeeye ku hormaray guriga ilaahay waa goorma waa xilli fog wasacyu baa shardiya may shardi maaha arkaanta ka mid ah bayna asafaa walmarwa safaya marwo dhexdooda la sacyo oo la socdo oo la rooro likhabari daari اlqudniyi wakayrihi bisanadin صaxiixin anahu salى اllahu calayh wasalam nebi maxamed istaqbala annaasa dadkiibou nebigu soo waayahay qaabila fi lmasca makaan socodka waqaala wuxuu yidhi iscu sacyi fain allaha tacaala kataba calaykum الsacyi dushiina wuxuu ku dul waajib yeelo ku qoray sacyiga warawa الbukhaariyu can ibni cumar radi allahu canhu qaal qadima الnabiy salى اllahu عalيه waslm nebi ilaahi baa soo galay makata fdaafa bilbeyti buu dawaafay toddoba jeer uma sallaa ragcatayni buu tukaday uma sacaa bayna safaa walmarwatina waa saciyey uma tala deedna wuxuu akhriyay sida iskugu wada xigan weeye umadu laqad xaqiiqee waaye kaana lakum waxaa idiin ahaaday dadkii uu fii rasuulilaahi idinku ahaaday uswatun xasanatun alaxzaab aayadda labaatan iyo koowaad talaa ey yaa akhriyey uma talaadu hadda waa ibnu cumar nabiga dhihi mayse uma talaa ibnu cumar baa akriyay ey ibnu cumar aayaddaas laqad kaana lakum fi uswatun xasanatun uswatun waa qudwatu waa dayasho wanaagsan waxaa kaloo arkaanta u dambeeya wal xalqu tima xirashu libacdi ra'si baa la xiraya mara madaxa timihiisa qaarkood waay aw itaqsiru alxalqu aw itaqsiiru ama libacdi ra'si baa la xiirayaa aw itaqsiir amba waaba la gaabin taqsiir libacdi ra'si rawa lbukhaariy wa muslim walafdu lah wakayruhuma can anas bni maaliki radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal lla alay slm utiya mina ana rasul lah sal ly slm maya ataa mina nebigu minuu tegey faata ljamrata buurtiibuu tegey farmaha waa tuurta waa gantay uma ataa manzilahu gurigiisii oo tego bimina waa meeshii uga dhisnayd dallaalintu wanaxara waa gowracay uma qaala nebigu lilxallaaqi tima xiirihii wuxuu u yidhi khud qabo dhinacan madaxa wa fii riwaayatin qaala wuxuu yidhi ixliq xir wa ashaara ilaa jaanibihi layman dhinaca midig baa u ishaara dhinaca midig baa la hor jartaa ama la hor xiiraa haddeer xataa adoo meelahan ka jaranaya ama meel jooga qofka iska ii jarha iska dhihin ama ii xiiri waxa weeye markuu kuu jira ina dhahda midigta ka bilow duusan isagu kaba bilaabin oo garanay sidaas si fiican waa saas uma alaysari waaye deedna bidixdii waaye midigta xir kabacdina bidixda uma jacala wuxuu gudagalay nebigu yucdiihi اnnaasa timaha inuu dadka siisiinayo timihii nebiga baa la barakaysanaya dadka loo dhiidhiibaya dadkii baaba weliba kusoo yaacay xadiidka dee isagoo sidaan kasii dheer boo jidha timihii nebiga marka yucdiihi nnaas saasaa dhacday ilaa hadda adduunka la yihahda meel meel baa weli waxay sheeganayaan dowladaha muslimiinta qaarkood inay timihii nebiga qeyb ka mid a hayaan daba noocaasaa jira wal xalqu xiirasho baa lirijaali ragga afdal u fadli badan min ataqsiiri tima gaabinta uga fiicanta waa lficlihi nabiga samayntiisa salى اllahu عalayhi wasalam kamaa mar sana soo madhay iyo weli qowlihi nebiga hadalku yihi allaahuma arxam ilmual muxalliqiin ilaahu kuwa timaha xiirtay dee waa marka xajka la jooge iyo cumrada iye ilaahu ilaahu naxariis qaaluu waxay dhaheen saxaabadu wاlmuqasiriina yaa rasuula اllah waa maxay macnaheedu wاlmuqasiriina kuwa gaabinayana ilaah u naxariisa nebi allow dheh yaa rasuulalahi noogu dar kuwa timaha jartayna ku dar qaala nebigu wuxuu ku ceshay allaahuma arxam ilmuxalliqiin kuwa xirtay xirta ilaah u naxariis qaaluu waxay dheheen walmuqasiriina yaa rasuulalahi kuwa gaabiyana nebi allow nebi allow ku dar hadday afka nebiga aysan soo marin oosan ku darin dee weli ma sharciyoobayso ilaa nebigu ku dhawaaqo maantoo dhan hadday iyagu sheegaan waaye qaala nebi wuxuu yidhi mar dambe waalmuqasiriin kuwa gaabiyana ilaahu naxariis waay rawaahu lbukhaariy wa muslimu wagayruhuma oo kuwa hore markii laba laba saddex jeer lagu celiyey baa kuwa gaabi gaabinta lagu dara wataksiiru gaabin baa linisaa'i dumarka afdalu u fadli badan wayukrahu lahaa dumarka waxaa loo karaahiysa alxalqu timaha inay xirtaan waa liqowlihi sala allahu calayh wasalam laysa cala annisaa'i dumarka dushooda ma aha alxalqu tima xirid inamaa cala annisaa'i dumarka dushooda waxa ahi oo keliyihi waa ataksiiru gaabin rawaahu tirmidiyu wa cinda abi daawuud can caliyin radi allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sal ly slm nebi ilaahay baa diiday an taxliqa almar'atu haweenaydu inay xiirto ra'sahaa madaxeeda marka halkaa waxaan hadda ku qaadanay arkaantii xajka iyo shuruudu wujuubi اlxaj wa arkaanu lcumrati cumrada arkaanteeduna arbacatun waa afar shantii xajka haddeer a soo madhay hal mid ka reeb waa midkee carafa carafo lama tago cumrada xajkaale bes afartu waa maxay alixraamu xirashu waa niyadii wadawaafu dawaafku waa labo wasacyu sacyi safaya marwa waalxalqu xirasho aw itaksiiru amba gaabin fii axadi ilqowleyni labada qowl midkood laba qowlaa jira meeshaan madhabka imaam shaafici qowl kan xooga badan ah wahuwa aladharu kow ku leeyahay kan xooga badan ah waa xalqi ama taksiir arkaanta ku jira qolaa dhahaysa waajibaadka lagu daro ma ogtaha qowlka kale weeye rawa lbukhaariyu marka rugni iyo waajibna waa kala duwan yihiin rugnigu waa shayga qofku hadduu ka tago usan la imaan waxba uma jiraan waajibka laakiin hadduu ka tago waa la kabi karaa dhiig buu gowracayaa neef iyo buu gowracayaa rawى الbukhaariyu can jaabiri radi allahu canhu qaal faamara الnabiyu nebigu wuxuu amray salى اllahu عalayhi wasalama asxaabahu asxaabtiisii an yajcaluuhaa inay ka yeelaan xajkay soo xirteen cumratan wayaduufuu dawaafaan uma yuqasiruu gaabiyaan wayaxiluu xalaaloobaan wa fii riwaaya can ibni cabaasin radi allahu canhuma an yaduufuu inay dawaafaan buu amray bilbeyti iyo wabisafaa walmarwatina la dawaafo ilaa sacyigu waa iska isba waa wareege uma yuqasiruu gaabiyaan min ru'uusi madaxooda uma yaxilluu ay xalaaloobaan waa kaa gaabintii lagu soo daray iyo xiiridii iyo waxay ku jirdha arkaanta wa fii riwaayatin riwaayo kaloo can ibni cabaas laga wariyey uma yaxilluu xalaaloobaan wayaxliquu xiiraan ow yuqasiruu gaabiyaan wrawaahu muslimu can ibni cumar radi allahu canhu ibni cumarna waa laga wariyay xadiidka wa waajibaat lxaji xajka waajibaadkiisu waajibaadka waa kuwan tii hore waa arkaan waajibaatulxaji oo hayrul arkaani arkaantii keyrkeeda arkaanta aan ahayn alaaatu ashyaa waa saddex shay alixraamu xirasho min almiiqaati miiqaadkii loo calaamadiyey dhanka qofkaani ka yimid waa inuu kasoo xirto meelaan la dhaafin baa jidha meeshaana laga xiranayaa marka miiqaadku waa in laga xirto waajibaadku isagoo ku jiraa miiqaadku huwa almakaanu weeye aladii makaankaasoo xadadahu rasuululahi nebi maxamed u xariiqay u xadiday macnaha oo u qorsheeyey sal alla alay slm liahli kulli jihatin liahli kulli jihatin jiha kasta ehelkeeda waaye an yuxrimuun waay inay ka soo xarmadaan qabla an qabla an yatajaawazuuhu ay dhaafaan horteed intaysan dhaafin inay ka xirtaan halkan baa loo qorsheeyey intaan la dhaafin waa in laga xirto xajka iyo cumrada waay idaa atow makata maka markay soo aadaan qaasidiina xaala yihiin kuwa usoo qastay lixajin xaj aw cumratin amba cumro rawa lbukhaariyu wa muslimu can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal waqata rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baa u heeh xariiqay u qorsheeyey waqata waa waa u waqtiyeeya awal loo isticmaali jiray hadda laakiin zamaani baa awal loo isticmaali jiray hadda makaani baa looga jeedaa makaankaanu nebigu u calaamadiyey bay ka dhiganta waay liahlilmadiina reer madin reer madiinaad madiine ehelkeeda dalxulayfa meesha la yihahdo waliahli shaamna aljuxfata meesha la dhaho waliahli najdina qarna almanaasil meesha la yihahdo waliahli lyamanina yalamlam fahunna amaakintaas lahum dad lahunna dadkaas u ahaato fahunna lahunna iyo waliman qofkii ataa calayhinna ku dul yimaado min gayri ahlihinna ehelkeeda kayrkeeda adiga haddaad meeshii loogu talagalay maalan soomaaliya ka tagaysaa yalamlam weeye haddaad dhinac kale kaga timaadid oo dhinacii lamlam aan ahayn reer madiina xaggoodaoo kale ka timaadid tii reer madiinaa la leedahay hadda dulxulayfaad kasoo xiranaysa marka qofkii ehelkeeda ah iyo weliman ataa calayhinna qofkii ku dul yimaado min gayri ahlihinna ah ehelkeeda aan ahayn oo liman a kaana ahaada yuriidu mid doonaya alxaja xaj iyo walcumrata cumro faman kaana duunahunna qofkii sokodooda degan maka iyo meeshii la calaamashay dhexdooda deganya meeshii la calaamashaaba dabadda kaasii jidha makaaba adna xagga kaa xigta dhanka maka meesha kaama xigto dhinac kale kaa xigtaa waa u dhaxaysaa qofkii dhexdooda degan fama halluhu makaanu xirashadiisu waa min ahlihi ehelkiisa reerkiisa barta guriguu degan yahu ka bilaabaya dhexda sooma deganid dhexda aad degan tahay ka xiro wakadaalika waxaa saas oo kale ah xat wakadaalika saas oo kale xataa ahlu makkata reer maka yuhilluuna waxay ka xiranayaan oo ka xarmanayaan minhaa maka dadka maka jooga meelna u bixi bayaan maka lafteeda ka xiranayaan maka lafteeda bay ka xiranayaan xajka waqata ereyga ah hiya fi اlasli waa litaqdiiri الzamaaniyi taqdiirka iyo qorsheynta zamaaniga ah wasucuurat huna ha waa halkan loo caariyeysay litaqdiiri اlmakaaniyi taqdiirka oo makaaniga ah marka waajibaadkii xajka sheeg saddex miiqaadkaoo laga soo xirto waa waa maran weliba halkaas famahalluhu ku yidhi makaanu ixraamiga xirashadiisa booskeed min alihlaal baa laga keenay wawa rafcu sawta codka oo kor loogu qaado wey bitalbiyati talbiyada labayk allaahumma labayk la yihaahdo cinda alixraami marka la xiranayo ahalla waxaa wey meesha maya taas waxaa wey min ahli ahlihidaas waa ahluhu waxaa weeye maskanuhu wa mowdicuhu maskanku degan yahay iyo mowdica uu joogay buu ka xiranayaa hadduu u dhexeeyo maka iyo meesha wax laga xihan lahaa warawa الbukhaariyu can ibni cumar radi allahu canhuma qaala lamaa futixa markii la furtay haadaani اlmisraani labadan gobol oo waaweyn almisraan labadii magaalo waaweynaa markii la furto oo muslimiintu furteen waa labadee waa basreya kuufa ciraaq baa tegaysaa atow cumara bay u yimaadeenoo faqaaluu waxay dhaheen yaa amiira almu'miniin ina rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam xadda nebigu wuxuu u xadeeyey liahli najdin qarnan meesha la yidhahdo inay ka soo xirtaan wa huwa qarnigaasina jawrun waa mid baciidoo fog can dariiqina annaga wadadanada annagu basraya kuufaan joognaa waaye reer najdina waxaa la yidhi qarni ka soo xirta waana nagu durugsanta wa innaa anagu in aradnaa haddaan aadno oo doonno qarnan shaqa calaynaa waana dhibaya simbayr waa naga qalloocanta qaala wuxuu yidhi fanduruu fii riixadwahaa muqaabalkeeda min dariiqikum waddadiinna waddada markaa qaadaan intaa ku leexan lahaydeen meesha la siman qarni ka xirta faxadda lahum wuxuu u xadeeyey daata cirqin waay sayd cumar baa u xadeynaya almisraani qabo albasratu walkuufa wey jawrun buu nugu yahayna waa maa'ilun waa mid leexsan wa baciidun fog xadwahaana waa maa yuxaadiha waxa qaabilaya oo yuqaabiluha qaabilaya faxadda lahumna cayana lahum wuxuu u magacaabay miiqaatan buu u magacaabay biijtihaadiba ugu cayinay ijtihaadkiisa xadiidka buuna waafaqayba wa haadihi lmawaaducu meelahan almadkuurata lagu sheegay fi lxadiid fi laxaadiidi tucrafu waa la yaqaanaa lilxajiiji xujayda waa loo yaqaana alaan hadda xujayda waa taqaan biwaasitati sukaanihaa waxay ku yaqaanaan dadka degan waasidadooda waryaada yaa meeshaan degan dadka degan baa yaqaan halkaan waa hablaaye tanna waa hablaaye tanna waa hablaaye baa lagu gartay aw amase biwasaa'ila ukhraa wasaa'il kale wa rubbamaa tusamaa in lagu magacaabaa la arkaa bikayri haadihi lasmaa'i magacyadan midaan ahayn in loo baxshay meelaha qaar iyana waa la arka waxaa kaloo waxaa ka mid a waajibaadka miiqaadkii iyo haddaan soo marnay kii labaad wa ramyuljimaar jimaari buuraha ganashadooda weeye athalaati ee saddexdaa buuraha saddexdaa in la in la ganto wey saddex buuroodoo la tuuranayaa jira dhagax baa lala dhacaya fii ayaami tashriiq maalmaha ayaami tashriiq wa hiya ayaamu tashriiqu alxadi cashar waraymu ljimaar athalaat waa maalmaha ayaam tashriiqu waa maalinta kob iyo tobnaad wahaani cashara maalinta labiyo tobnaad wathaalid cashara maalinta saddex iyo tobnaad oo saddexda maalmoodba min dilxijati bisha dilxijo ah carafa dadku hadda dhahaan wa jamrat lcaqaba jamrat lcaqaba waxdaha keligeed xaalay tahay weeye wa jamrat alcaqaba wey waxdaa keligeed xaal tahay yooma naxri maalinta tobnaad ba iyada la tuuranaya waa hal buuro maalinta tobnaad baa la tuuranaya maalmaha ka dambeeyo kow iyo toban labiiyo toban saddexiyo tobanna buurtii maalinta tobnaad keligeedii la tuurtay iyo laba kaloo kusoo darmoo buurood baa la tuuranaya waay wa huwa alyowm alcaashiru maalinta yowmunaxri waa maalinka tobnaadoo min dilxija ah warawa lbukhaariyu ana cabdallaahi bin cumar radia allahu canhuma kaana wuxuu ahaa yarmi kii tuurta aljamrata buurta addunyaa dhow buuraha saddexdaatan u xigta xagga mina iyo musdelife iyo uxigta carafa iyo dhankaa laga yimid buu tuuran jiray bisabci xasayaatin toddoba dhagax uma yukabiru waa kibaarin jiray calaa iri kulli xasaatin quruurux kasta dabadiis waa la kibaaranaya soo qardha xabaddan dhagaxa bismi illaahi allahu akbar xabad kale soo qabso bismi illaahi allahu akbar waaya toddoba dhagaxaa buurtaa lagu tuurto fa yadcuu fa yaquumu wuxuu yidhi uma yukabiru waa kibaarin jiray calaa iri kulli xasaatin uma yataqadamu waa hormari jiroo fa yushilu hoos buu u degaandegi jiray yushilu hoos buu u degi jiray fa yaquumu waa istaagi jiray mustaqbila qiblati xaaliha qiblada mid qaabilsan qiyaaman dawiilan istaag dheer oo duco ah buurta koowaad markuu tuurto fayadcuu ilaahay buu tuugi jir wayarfacu yadayhi labada gacnoodna kor u qaadi jir uma dabadeedna yarmi wuxuu ganan jiray aljamrata alwusdaa jamrat lwusdaa kadaalika sidaasoo kale buurta labaad fayaakudu daata shimaali bidixda u qaadi jiray bidixdaa la maraya fayushilu hoos buu u degi jir wayaquumu waa istaagi jira mustaqbila alqiblati xaalayha qiyaaman dawiilan istaag dheer fayadcuu waa tuugi jiray ilaahay wayarfacu yadayhi labada gacnoodna kor buu u qaadi jiray uma yarmi wuxuu garan jiray aljamrata daata alcaqabati jamra waa maxay jamrat alcaqaba buurta karinta leh min badni lwaadi toga hoostis tog baa meesha maro hoostiisaa laga tuuranaya dadna kor bay maraan kor bay kasoo tuuranaya waay walaa yaqifu ma istaagi jirin cindahaa buurtaan agteeda waa laga gudbaya labada kalea la ducaysanaya midda saddexaad horaa loo soconaya wayaquulu wuxuu dhihi jiray ibnu cumar hakadaa sidaasaan ra-aytu arkay rasuula allahi nebi moxamed sala allahu calayh wasalam yafcalu isagoo nebigu samaynaayo aljamra waxaa la yidhaahaa mujtamacu lxasaa quruuruxu meesha ku kulmay bimina mina dhex ku taal iyo wa kullu kowmatin kowma dhammaanteed taag dhammaanti oo minal xasaa quruurux ka samaysa addunyaa waxaa weeye alqariibati dhow ilaa mina u dhow wahiya suqraa waa jamratu suqraa irana waa bacda fa yushiluna yanzilu waa degi jiray ila sahli makaan sahlan alcaqabana almarqaa makaanu koridda weeye ashacbu dhibta badan oo min aljabali iyo wanaxwi ka aaday waaya wاlmuraadu biاljamrati almuraaduna aljamratu اlkubraa weey jamratu اlkubraa badnulwaadina waxa weeye wasadahu dhexdiisa iyo wamasiilahu kaanu socodkiisa kaanu daadraacisa wayakuunu ramyu ramyiga iyo ganashadu wuxuu noqdaa yooma naxri maalinta ciidda bacda duluuci shamsi qoraxdu markay soo dhalatay kabacdi habeenkii gelinka dambena dadku waa iska sii garan karaan weliba kuwa ducafadaa iyo wa ayaamu tashriiqna waa ayaamo tashriiqna yakuunu ramyu wuxuu noqonayaa ayaamo tashriiq bacda zawaal intay duhurka la gaaray bacda zawaal lix saac wix ka dambeeya baa koob iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban saddexa maalmood xilligaa weeye rawaa muslimu can jaabirin radi allahu canhu qaala ramaa rasuul lah sal sl nebi ilaahay baa gantay yooma naxri duxan barqinkiibaa nebigu buurta tuurtay wa amaa bacdu maalmihii dambe faidaa zaalat ishams qoraxdu markay zuushay wa cinda abi daawuud can caaishata radi allahu canha uma rajaca ilaa mina minow nebigu u noqo famakafa bihaa minuu ku nagaaday layaaliya tashriiqi hameenadii tashriiqa maalmahana waxaa la tuuran buuraha hameenadana minaa lagu hoyan waaya yarmi waa genanaya aljamrata buurta idaa zaalat ishamsu waa buurahay ka dhiganta marka qoraxdu zuusho kula jamratin buur kastana bisabci xasayaatin toddoba quruuruxa buu ku tuuranayay maxaa marka meesha hadda laguu sheegay waajibaad xaji waa imisa saddex buu yidhi miiqaadkaoo laga xirto buuraha oo la tuurto iyo walxalqu timaha oo la xirto timaha oo la xirto soota arkaanta lagu soo daray maaha dee calaa axadil qowleyni bay ahayd moogta qowlkan hadda halkan ah in waajibaadka lagu daro xalqiga waa laga xoog badan yahay qowlka horaa xoog badan waa kana wuxuu yidhi ictibaarulxalqi xiirashada oo loo loo ictibaariyo laga soo qaado min alwaajibaat waa qowlun marjuuxun qowl laga rajaxan yahay waraajixuna annahu ruknun waa rukni fi lxaji iyo walcumratiba xaj iyo cumradaba waa rukni waa limaa calimta waxa soo ogaatay oo hadda aynu soo marnay markaa qof dumara markay xajka aadayso waxaa weeyaan waa inay hesho idanka zawjka iyo ninka qaba markaas uu u idnayna hadduusan isagu raacin waa in qof kaloo maxrama la socdo ow maca niswatin hiqaatin ama dumar hiqaadoo lagu kalsoon yaho jameeca jamaacadhana waa inay la socoto carafa qofku markuu istaagayo waa inuu ku dadaalo inuu galo xuduudka carafa waxaa jira marka meesha la yiraahdo namira carafa ka mid maaha weliba halkaa masaajid baa laga dhisay masjid namira qeybta hore kuma jidho xuduudka carafa masjid curana meesha curana la yidhaahda iyo masaajidkeeduna ka mid maaha masjid ibraahimna isaguna sidoo kale carafa ka mid maaha meesha ugu fiican inuu istaago carafa hadday u suurto gasho waa jabaluraxma meesha salkiisa ee hoostiisa ah oo carafana bartamaheeda ku yaala oona meeshii nebigu istaagay calayhi salaatu wasalaam xajkii la dhihi jiray xajatulwadaac carafo marka la joogo salaada waa la jamcinayaa duhurka iyo casarka jamcu taqdiim imaamku inuu khudbeeyo ama naa'ibkiisuna waa arrin aada iyo aada u wanaagsan dayib marka qofku dawaafayo xajarul aswadkuu ka bilaabaya hadduu meel kale ka bilaabo dawaafkaas waxba kama jiraan waxaa kaloo muhiima iyadana sidoo kale qofku hadduu dawaafka dib dhigto waa dib dhigan karaa goortou doonoona hadhow la imaan karaa sida u fiicanse maalinta tobnaad inuu la yimaado baa fiican weliba gelinkeeda hore dayib weesadu hadday ka budho qofkii dawaafayey waxaa waajiba inuu soo weesaysto kabacdi soo noqdo meesha uu marayay buuna kasii wadayaa tiradii u socotay waa u jidhaa ayib taasina waa midtaas qofka dawaafaya waa in cawradiisu asuran tahay haddii kale dawaafku uma jirayo laanna dawaafku waa salaadoo kale sidii laysku asuri jiro kalaa laysku asurayaa keliya dawaafka waxaa bannaan in dadku ay hadli karaan markaasna wanaag waxaan ahayn iyo khayr waa inaan lagu hadlin isagoo dawaafaya haddii la aqimo salaadii dawaafkii inuusan weli dhammayn dadkou la tukanayaa hadhowtiina dawaafkiisii ayuu sii wadanayaa dawaafka qofku markuu dhammeeyo laba ragcadood buu la imaanayaa sunnatu dawaaf la yiraahdo ama ragcatay dawaaf qul yaa ayuha alkaafiruun iyo wuxuu ku akhrinayaa ragcadda hore ragcadda labaadna suuratu likhlaas ayuu ku akhrinayaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab wa ilayhi almarjicu walma'aab